cabdicasiis barwa saaxiib waan dhawaa v o ada idinka naftirka waa idinka mahadcelina fursada qaaliga ah noo siiseen waraysigan midda xigta sanadkan udxida alxamdulilah si kheyr badneyn oo kusoo dhamaatay waxaan gaarsiinay duleedka magaalada muqdiso ama degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka udxiyada aad gaarsiiseen tiradooda haddii aad bal nala wadaagto qoysaska iyo weliba waxyaabaha ad ku doorataan halkaas cabdicasiis horta dadkii aan gaarsiinay ama dadkii mudnaanta lahaay ayaan gaarsiinay dadkaasna waxay gaarayeen laba boqol oo caruur ah iyo agoon iyo dad danyar iskugu jiro sababahaan ku dooranayna waxay ahayd maadaama magaalada muqdisho ka fog yihiin u baahan yihiin daryeel xumo meesha ka jirto meelan jiifin hesinin noloshooday adag tahay meeshana laba boqol caruur ay wax ku bartaan noloshoodna aada u adag tahay waxaan gaarsiinay in si dadkaas meel walba farintaas inay dadka maanta ilaah wax siiyey inay meeshaas soo gaaraan si dadkaas ay uga qayb qaataan dadkaasna waxay ahaayeen caruur oo maanta mustaqbalkooda ifaayo wax baranayo oo macalimiin wax ku baraan mana aan marka ugu horreysay anigu waa markii saddexaadaa maanta gaarsiinay hore waxaan u gaarsiinay boqol joorari intaasoo loorar iyo raashiin iyo wixii nolol ahaan ay ka dhiglayan intaasna kuma filno laakiin markasta waxaan ugu laabanan waxaa waaye siay dadka u bartaan oo garable ay u noqdaan loo gaarsiiyo waa gartay adeegaas iyo weliba waxyaabahaad meesha gaarsiiseen bal hadda noo fasir ma raashiinaad siiseen ma hilibka wadxiyadaad meesha geyseen oo xoolaad u qasheen maxaad u qabateen dadkaas cabdicasiis waxaan aan gaarsiinay waxaa hayeen horta udxi maadaama lagu jiro caruurtaas inaan farxadda la qayb qaadano hilib ayaan gaarsiinay oo ku filan oo aan is dhigi karno farxaddaas ugu farxi iyo waxaan gaarsiinay deeq raashiin ah oo aan is dhigi karno maadaama hilibka keliya inayna usan nolol keliya u noqone raashiin ugu daray sidaasaa raashiin aan ku geenay raashiin iyo hilib ay noqotay inaan maanta gaarsan aan ka farxino waa garta marka xaggee deeqdaasi idinkaga timid ma adinkaa iska arooriyey ma cid kale idiga taageertay maadaama hay-ad maxaliyaa tihiin xaggee ka imaatay waxaad bixiseen horta cabdicasiis sagaalkan sano aan shaqaynan waxaan ku taagana waa bulsho soomaaliyeed deeqdana waxaana gaarsiinaya hilibka waxaa bixiya hay-adda samson foundation iyo raashiinka raashiinkaasina marka xataa baqaarka aan tegeyn baqaarka akoonka ku yaal ayaan dhahna xataa lacagta meesha lagu soo dira si aniga lacagta noo soo marin si mar walba transparency hay-adda la shaqeeyna iyo dadkaas masaakiinta in transparency ay dareemaan sida saxda wax u gaaraan marka waxaa naga saaciidaya samson foundation ilaa kheyr allaa siiyo waana marka ugu horreysay oo wada shaqeyn ay haddaas na dhex martay
bal tusaale ka bixi dadka aada gacanta siiseen ood gargaarkaasi aada geyseen noloshooda iyo xaaladii ku jireen iyo bal dadka ku dhegaysanaya ee raadiyaha kaala socda bal tafaasiilkasi dad noocee ay ahay horta cabdicasiis meeshaas maanta waxaan geeni maanta kuma filna keliyan waxay naga tahay garab oo walaalood ka helayaan meeshaas waxaa ku nool horta laba boqol oo caruur ah oo agoon ah oo maanta dad danyar ah xataa markaa marka koowaad aan tegin joorarna ma hesha meela ku jirtaan masuqlihii way ka dudansanayeen biyihii way ka go-sanaa motoorkii xataa habeenkii lagu shiday ebreka horta nolosha ay ku noos haddii arki lahayn dadka maanta hay-adaha muqdisho jooga iyo dadka maanta ilaah wax siiyey haddii arki lahaa bil walba waxay noqon lahaayeen dad maanta saddeqdaas baxsado oo dadkaas carruurtaas ka farxiya nolol adagaa ka jirto mar kastana intaa daryeelbasi jirtana waa ku laabanaynaa si dadka maanta ilaa wax u siiyey loo gaarsiiye u arkaan ee wax u sadaqaystaan ciidan udxiyada marka aad barbar dhigtay ciidihii kale oo aad ka shaqayseen maxay uga duwaneyd aad isleedahay wallaahi cabdicasiiso sanad walba sanadka sii dambeyso waa ka duwantaa waxaa arkaysaa nolol adag oo nololadihii kale ka duwan mararka qaar dad wax arkaysa hooy haysanin jief haysanin duxyadan waxay ugu duwanta waxaa dadka qaar kaamanka ugu tegeyn laakiin dadkan caruurta waxay ugu teganyihin maadaama ehli hooyo ay dunida ugu joogneen ee maanta hooyo aabe anigana aan u noqon karno iyo bulsho soomaaliya inay u noqon karaan ayaan garab ahaan maanta duxyadan ugu farxsanay waxayna ugu duwantaha waxaa waaye maanta hooyo aabe ma haystaan waxaa hooyo aabe u ah bulsho soomaaliyeed maantana waxay noogu baahan yihin garab insha allah waxaa rajeynaa qof walba sadaqaysanays inaa meeshaas aan gaarsiino ee dadkaas ugu farxiyaan caruurtaas waxyaaladan cajiibkaan ku arko waxaa waa meesha wax ku bartaan nasiiday akhrinayaan dadaa qur-aanka dhimay dadkaas qur-aanka dhimay waxay u baahan yihin waxbarasho usii baahan yihiin markaas dadkaas aan nolol adag ku jiro markaas uwax xad soo baxa waa waa sababta aan rabna inaan garab u siino si beri mustaqbalkooda dadkooda wax uga qabtaan aada umaasanta